samuu'eelkii labaad cutubka toban iyo labaad dabadeedna rabbigu wuxuu daa'uud u soo diray naataan isna waa u yimid oo ku yidhi waxaa jiray laba nin oo isku magaalo degganaa midkood wuxuu ahaa taajir mid kalena maskiin ninkii taajirka ahaa wuxuu lahaa ido iyo lo' aad u badan laakiinse ninkii maskiinka ahaa waxba ma lahayn nayl yar mooyaane taasoo uu mar hore soo iibsaday oo uu korsaday waxayna la kortay isagii iyo carruurtiisii oo waxbay ka cuntay cuntadiisii oo koobkiisay wax kula cabtay oo laabtiisay ku jiibsatay waxayna u ahayd sidii gabadhiisii oo kale waxaa ninkii taajirka ahaa u yimid nin socoto ah markaasuu ka leexa jeclaystay idihiisii iyo lo'diisii inuu uga loogo ninkii socotada ahaa ee u yimid laakiinse wuxuu soo qabtay nayshii ninka miskiinka ahaa wuuna u qalay ninkii u yimid markaasaa daa'uud aad uga carooday ninkii oo wuxuu naataan ku yidhi rabbiga noloshiisaan ku dhaartay ninkii waxa kan sameeyey wuxuu istaahilaa dhimasho oo nayshiina waa inuu afar jibbaar u gudaa maxaa yeelay waxaan buu sameeyey wuuna naxariisan waayey kolkaasaa naatan wuxuu daa'uud ku yidhi ninkaasu waa adiga rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu leeyahay waxaan kuu subkay inaad ahaatid boqor reer binu israa'iil u taliya gacantii saa'uulna waan kaa samata bixiyey gurigii sayidkaagana waan ku siiyey naagihii sayidkaagana laabtaadan ku jiifiyey dalkii israa'iil iyo dalkii yahuudna waan ku siiyey oo haddii intaasu kugu yaraydna waxaan kuugu dari lahaa waxyaalo kaloo ka sii badan haddaba ereyga rabbiga maxaad u quursatay oo aad u samaysay waxa hortiisa ku xun seef baad ku dishay uuriyaah kii reer xeed oo naagtiisiina waad u kaxaysatay inay naag kuu noqoto oo isagiina waxaad ku dishay seeftii reer camoon sidaas daraaddeed seeftu reerkaaga ka tegi mayso maxaa yeelay waad iquursatay oo waxaad kaxaysatay naagtii uuriyaah kii reer xeed inay naag kuu noqoto oo rabbigu wuxuu leeyahay bal ogow shar baan gurigaaga kaaga kicin doonaa oo adoo u jeeda ayaa naagahaaga kaa kaxaysan doonaa oo waxaan siin doonaa deriskaaga oo isna intay quraxdanu soo jeeddo ayuu naagahaaga la seexan doonaa waayo waxaan qarsoodi baad u samaysay laakiinse anigu bayaan baan ugu hor samaynayaa reer binu israa'iil oo dhan iyo qoraxdaba markaasaa daa'uud wuxuu naatan ku yidhi anigu rabbiga waan ku dembaabay oo naatanna wuxuu daa'uud ku yidhi rabbigu dembigaagii wuu kaa fogeeyey dhimana maysid habase yeeshee waxaas aad samaysay aawadiis ayaad meel siisay cadaawayaashii rabbiga inay caaytamaan taas aawadeed wiilka kuu dhashay hubaal wuu dhiman doonaa markaasaa naataan gurigiisii tegey markaasaa rabbigu wax ku riday wiilkii naagta uuriyaah daa'uud u dhashay aad buuna u bukay sidaas daraaddeed daa'uud ayaa wiilkiisii ilaah u baryey kolkaasaa daa'uud soomay oo intuu gudaha galay ayuu habeenkii oo dhan dhulka jiifay markaasaa waxaa soo kacay odayaashii reerkiisa oo intay agtiisa soo istaageen ayay damceen inay dhulka ka kiciyaan laakiinse wuu diiday oo waxbana lama uu cunin oo maalintii toddobaad ayaa yarkii dhintay oo daa'uud addoommadiisiina way ka cabsadeen inay daa'uud u sheegaan in yarkii dhintay waayo waxay is yidhaahdeen war intii yarku weli noolaa ayaynu isaga la hadalnay oo isna codkeennii ma uu maqlin haddaba haddaynu u sheegno in yarkii dhintay intee in ka badan buu isdhibi doonaa laakiinse daa'uud markuu arkay inay addoommadiisii faqayaan ayuu ogaaday inuu yarkii dhintay kolkaasaa daa'uud addoommadiisii ku yidhi war yarkii ma dhintay iyona waxay ku yidhaahdeen haah wuu dhintay kolkaasaa daa'uud dhulkii ka kacay oo mayray oo intuu subkaday ayuu dharkiisii beddeshay wuxuuna galay gurigii rabbiga wuuna caabuday oo dabadeedna gurigiisii buu yimid oo intuu cunto weyddiistay ayaa wax loo soo hor dhigay wuuna cunay markaasaa addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen war waxaan aad samaysay waa maxay wiilku intuu noolaa ayaad soontay oo u ooyday aawadiis laakiinse yarkii markuu dhintay waad kacday wax baanad cuntay markaasuu ku yidhi intii yarku noolaa ayaan soomay oo ooyey waayo waxaan is idhi bal yaa og in rabbigu ii roonaan doono iyo in kale si uu yarku iigu sii noolaado laakiinse haatan wuu dhintay haddaba bal maxaan u soomaa miyaan isagii soo celin karaa anigaa u tegi doona laakiinse isagu iima soo noqon doono markaasaa daa'uud qalbi qaboojiyey naagtiisii badshabebac oo intuu u tegey ayuu la seexday markaasay wiil u dhashay oo wuxuu magaciisii u bixiyey sulaymaan kolkaasaa rabbigu isagii jeclaaday oo wuxuu u diray nebi naataan magiciisiina wuxuu u bixiyey yadiid yaah rabbiga aawadiis markaasaa yo'aab la diriiray rabbaah oo ahayd magaaladii reer camoon wuuna qabsaday magaaladii reer boqor yo'aabna wuxuu daa'uud u diray wargeeyayaal oo ku yidhi waxaan la diriiray rabbaah waanan qabsaday magaaladii biyaha haddaba dadka intiisa kale soo ururso oo magaalada horteeda deg oo qabso waayo waaba intaasoo intaan magaalada qabsado laygu magacaabaaye markaasaa daa'uud dadkii oo dhan soo urursaday wuxuuna tegey ilaa rabaah wuuna la diriray oo qabsaday boqorkoodii madaxiisii ayuu taajkii ka qaaday oo miisaankiisuna wuxuu ahaa talantii dahab ah dhagxan qaali ahna wuu lahaa markaasaa daa'uud madaxa loo saaray oo wuxuu debadda u soo bixiyey dhacii magaalada oo aad iyo aad u badnaa debadduu u soo bixiyey dadkii magaalada ku jiray oo wuxuu hoos dhigay miinshaaro iyo biro wax lagu qodo iyo faasas biro ah oo wuxuu ka dhex dusiyey meesha lebanka lagu dubo saasuuna u wada galay magaalooyinkii reer camoon oo dhan markaasaa daa'uud iyo dadkii oo dhamm ku noqdeen yeruusalaam